waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali
kadib markii la qaaday qaar ka mid a xanibaadihii wakhtiga dheer saarnaa gobolkan victoria ayaa xanibaadahaasi la qaaday waxaa ka mid ahaa in la ogolaaday in masaajidada mar kale lagu tukado inkastoo tiro go-an markaasi loo iclaamiyey masaajidka weyn ama xarunta weyn ee amsa ee ku taala xaafadda norod melbourne ee magaalada melbourne ayaa qeyb ballaaran ka qaadatay howlihii gargaarka ee loo fidinayay dadkii deganaa sarahii dhaadheera ee dowladdu ay muddo asbuucya xanibaado kusoo rogtay balse sidoo kale waxaa soo baxayay dhaliilo loo soo jeedinayo dhanka maamulka gaar ahaan arimihii ku saabsanaa dib u furidda masaajidka cabdirashiid xaashi waa madaxa guddiga maamula masaajidkaas iyo xaruntaas amsa la yiraahdo waxaana weydiiyey bal marka hore inuu ka waramo howlihii ay soo qabteen intii lagu jiray xanibaadihii lagu soo rogay saraha dhaadheer ee ku dhow dhow halka xaruntu ay ku taallo waxaana uu yidhi saa sheegta xasan oo cudurkan covid sagaal iyo toban oo adduunka o dhan ka dhawaajiyey waxyaabahan hore loo arkinna dee adduunka ka dhaceen oo dadkii la kala xidhay oo guryo qaarkood la xidhay oo waddamadii la kala xidhay oo magaalooyin dhan la xidhay masaajidkeenna oo ilaa iyo marj markii masaajidada iyo meel walba la xidhay uu ka mid aha masaajidada la xidhay alxamdulilah markii dhacday deg deg inay dowladda victoria u xidhay sagaalka dhismood ee ku yaala north melbourne iyo flemington iyo ku yaalay masaajidka amsa maamulkiisa iyo dhalinyarada noo ah volunteerka runtii shaqada fiican inoo haya had iyo habeen masaajidka ka adeeghayo waxaan istusnay in si deg deg ah go-aan u qaadanay masaajidka in looga faa'iideeyo guryihii ama dhismihiyaashii sagaalka ahaa ee dowladdu si lama filaanka u xidhay runtii dowladdana meelay ka bilowday iyo adeegiiba waa isku dhex yaacday waxaan u malaysaa inuu faraj u ahaaba in xaruntaas la furo dhallinyaradina ay heegan ku noqdeen marka saad aragtayba waad noogu timid ba umaleen mar inaad aragtay wixii yaalay cunto iyo qalab iyo deeqo fara badan oo dad fara badan oo muslim kuwaan muslim ahaynba bixiyeen dad badan oo howl u yimid howsha inay ka qayb qaataan oo ahaa dad iskaac u qabsaana way yimaadeen ilaahay mahadii waxaan isdhahaynaa masaajidku hadda halkaas shaqo fiican buu ka qabtay oo laga arkay meelo badan lagana maaragtay looguna ammaanay ama lagu hambalyeeyey ma hadda ilaahay baa iska leh intaa kadibna waxaa iyaduna mahadda aan runtii aad iyo aad u weyn usoo jeedinhayaa allana ha ka abaalmariyee guud ahaan dadkii ka qayb qaatay hawshaas gaar ahaan dhalinyaradii ahayd volunteerka ee halkaa joogtay oo runtii shaqa aada wanaagsan qabtay waadna arkaysa cuntadii iyo qaybintii iyo waxyaabae waa gartay dabcan dhowaan baa la ogolaaday in masaajidada marka dib loo furo bishan labaatan iyo saddexdeedii wixii ka dambeeyey dowladdu nidaam ay u dejisay baa jira goobaha xarumahiinoo kale ama masaajidkaoo kalea dabcan maamul walbana waxa uu leeyahay nidaam gaaroo isagu u degsado u dadka markaasi hawsha ugu sahlo waxaase soo baxaya dhaliilo ah nidaamka aad aad aada u xirteen masaajidka iyo qaabka diba furidiina u dhacday dadku maxay ka cabanayeen shuruudo nooceeya kusoo rogteen hadda shuruudo nooceeya ku xiran imaanshaha masaajidka iyo howlaha ka socda xasan horta dhaliil hadii qol horta xilqaada eid qaad bay soomaalida dhahdaa dhaliilna inay timaado waa wax horta loo noolyahay loo jooga inkastoo annagu maamul ahaan jimciyad ahaan runtii wax noo yimid oo dhaliila horta annagu maana arkin waase ka garaabayna waana waana qaadanayna hor dhaliil waan lahaan karna waana leenahay bini aadan baa leeyahay wax dhamaystiran ilahi unbaa dhamaystiran masaajidada markii dowladda ee furtay meelaha goobaha cibaadaysiga ama diinaha ee la yidhi wixii gudaha ah indhor la dhaho maxay gudaha ay daboolaan boqol iyo konton qof baa loo ogol yahay ayada oo shuruudo lagu xidhay shuruudahaasoo ay ka mid ahaayeen inay dadku kala fogaadaan oo bulshadu kala durugsan tahay in bahashii afka lagu xidha maaskii la wato in meelaha dhigo laga galahayo meel laga galo iyo meel laga baxo kala duwan noqoto marka annaga oo jamciyeed ahaan maamulka anagu muddana waan ka shaqaynaynay oo dee kolba dhegtaa noo taagnay kolba heerka soo marayso markii aan aragnay inay dowladdu soo fududaanaysa victoriana xaaladaheeda cudurkii uu kas yaraanahayo maamulka iyo dhalinyarada noo ah volunteerka ah meesha nooga shaqaysa iyo dadkii kaleba aduu aan tala gashan karnaba talooyinkii shirar baan galnay waan anagoo ku dhaqmeyna ama ilaalinayna awaamirta dowladdu ee d h s ka timid islamarkaana xubin aan ka nahay i c v oo masaajidada victoria intooda badanba ay ka mid yihiin marka shuruudaha horta shuruuda amsa ama maamulkana gooni u ahaa ma ahan shuruudaha badankood masaajidadao dhan baa shuruudahaasi ka jireen anagu weliba waxaan dhihi karaaba shuruudaha masaajidada ay lahaayeen badankood waan ka fududanka anagu uu ka sahlanaa marka si loo eego sababtoo shuruudaha masaajidada ka lagu soo xiray waxaa ka mid ahaa ee anagu aanan dhaqangelin amaana ku dayin meesha in dadku aana sogosla-aan masaajidka geli karin da' baa ku xidhneed oo qofkii toddobaatan sano ka weynaysa masaajidka iman karin laakiin anagu anagoo ka duuleyna maadaama dadkani dad muslimiin ah oo masaajidka toddoba bilood ka maqnaa markii la dhaho waa la furay ee kusoo yaaci doonaan dadku dee usoo u hiloobeen masaajidada inay yimaadaan yaa waxaan damacnay sida ugu habboon tallaabo kasta oo ku habboon in dib loo furo masaajidka waan qaadnay waana samaynay walow dhaliil waa ka iman kartaa oo dhaliil maba diideyno waxaana ka mid aha tallaabooyinka aan qaadnay inaan dhahnay masaajidka saacadaha kahor intaasoo daqiiqa kahor la furo marka salaada la gelahayo waxaan o dhanna horta waxay waa tijaabi waxaa marba isbedelahaya xaaladdu meesha maraysaa loo eegahayay isniintii u horreysay salaadii subax dhalinyaradii afarta iyo ka hor bay yimaadeen qalabkiibaa dhigan dadka lagu cabirahayay heer kulkooda waxyaabihii gacmaha lagu tuturanahayay calaamadihii meesha laga gelahay meeshii laga baxayey inaan u dhigno dadkii xitaa meesha aan usoo dhignay maxaan ku dhaha sijaayido qofkii aan wadan sijaayid oo qofkii gadan karana aan dhahan masaajidkii gelaysaa hala gato qofkii dhaha lacagna ma wato kumana soo talagelina waaba siinayna anaa dhowr jeer anoo taagan dad badan aan garanaya inaan siiyey marka tallaabooyinkaas anagoo leh si aanan masaajidkana uusan ganaxna ugu imanin oon ognahay xarumaha adnaad ka warhaysid dowlad inaa ganaax aada u fara badan ay kusoo rogtay boqol kun ku dhowaad marka boqol kun in masaajidka la ganaaxo aanana diyaar umeyna ahayn bulshadeenuna uma ahan iyo muslimiinta ku tukata masaajidka marka si loo ilaaliyo nidaamkii iyo xeerkii dowladda soo dejisay muslimiintuna masaajidka ku tukadaan waxaan dadka soo jeedinay fikradahaas inay salaada ka hor soo galaan dhowr iyo toban daqiiqo marka la aqeymahayana albaabka waa la xidhaaya ama boqol iyo kontonkii hadday gaadho mar kale tukadana in sunnayaasha lagu soo tukado guryaha haddayna waajib ahayn oo salaadu ina waajibkii la tukaday marka isniintii iyo talaadadii markaan aragnay xaaladdu isbedeshay oo dadkii maaragtay ee runtii aad iyo aada ugu ammaanan yihiin dadka masaajidkeena imanahaya runtii ammaan badan baa usoo jeedinahaya oo tallaabooyinkii iyo tilmaamihii iyo wixii dhanba ay qaateen oona u baahnaynba maaragtay in lagu celceliyo qof walba sijaayidiisa inta badan la imanahaya boqolkiiba siddeetan ka badan sijaayidahooda way wateen maask way wateen way isqorahayeen meelihii la maray way marahayeen meel ka baxa ka baxa ka baxayeen marka waxaan boqol iyo kontonkii lamaba gaadhin marka waxaan dhanay aan fududeyna wixii markaa ka dambeeyey arbacadii u malaynaya masaajidka si duhurkii loo furay ilaa cishaa wuu iska furaa xataa ku xigtay jimcihii oo kale oon ognahay jimcaha inaan isaguna masaajidka dad badan ku tukan jiray jimcaha maadaama la boqol iyo konton ha ku tukado gudaha masaajidada kale qaarkood waxay leeyihin banaan bay leeyihin naw kalena banaan ma laha waa indoor keliya waxaana waa gudo weeyaan boqol iyo kontonkii annagoo ka cabsanayna in dadku ama isku bataan ama masaajidada qaarkood ba aan ku arkin dadkii banaanka intii lagu horay banaanka lagu celiyay ee safka isku dheerdheeraadeen oo boolis loogu yeeray haddaba si ana taa u dhicana waxaan dhahnay boqol iyo kontonka labiyo tobanka iyo barhka aan u furno masaajidka dadku hadday soo galaan boqol iyo kontonka marka la gaaro waan xidhaynaa haddii boqol iyo kontonka la gaarin ilaa iyo koodii bar ku furaanahaya inta salaada laga gelahayo waxaan gabdhaha muslimiinta ahna aan ayagana aan usoo jeedinay maadaama salaada jimcuhu ana waajib ku hayn gabdhihii inaynan masaajidka imanina guryahooda ku tukadaan markaan saa ku leeyahay waxaan ku darahay gabdhaha salaadihii kale furaa gabdhuhu imanahayeen oo masaajidka inta salaadu ku tukaday gabdho waa imanahayeen haba yaraadaane midda haweenka oo kale waad sheegtay in aysan waajib ku ahayn oo ay sunno ku tahay laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inkastoo danta iyo ujeedada aad go-aanka u gaarteen laga yaaba inay macquul tahay haddana wadankan wadan reer galbeeda waad ogtahay muslimiinta ilgaara mararka qaarkood in lagu fiiriyo in waxyaalaha lagu eedeeya ay kamid tahay in haweenkaoo kale ama la liido ama si xun loola dhaqamo marka miidnan dareemin sawirka ay bixin karto haddaad tiraahdeen masaajidka dib ha loo furo laakiin ragunbaa imaan kara haweenka keliya haweenkuna ma imaan karaan hataa sawir ahaan miidnaan ku xisaabtamin in laga yaabo in arrintaasu dhib ay keento
maya kumaana xisaabtamin oo maana dhibnana keenaysa umaana arkaynin sababtoo ilaa haddan xitaa wax dhibna kama imanin wax gabdhihii dumarkii muslimaadka khayr allaha sababta gabdhaheena masaajidkeenaas noortumalban waxa horta uu masaajidkaasi ku dhaqan yahay ku nool yahay ku socda waa gabdhaha muslimaadka ah haba ugu horeeyaan gabdhaha muslimaadka oo dhanaa dhina gabdhaheena soomaalida horta ilaahay ha barakeeyo ajri xasan allaha ka siiyo masaajidkaas afdhabarkiisa iyo xoogiisa iyo dhaqaalihiisu waa gabdhaha muslimaadka ah ee gaar ahaan gabdhaheena soomaalida marka intaa ka gudba masaajidkan horta gabdhihii ayaguna waa dad fahmahaya diintana garanahaya maslaxada unbaa la fiirinaya maslaxada marka la fiirinaya laba duruma laba arrin isqabsadaan laba xaaji qabsadaan midda fudud baa la qaadanaya in masaajidkii intii hal adab laga soo galo gabdhihii ragga jiiraan boqol iyo kontonkii laga bato gabdhihiina waajibkan masaajidka amaganaha wax iman lahaa gabdhihii we waxaan kula talin inay guryahooda ku tukana maalinta jimcaha ah salaadaha kale way imanahayeen mana buuxsamayna boqol iyo konton loomana dhawaaneyn saasoo kale waxaa lamid ah saan marka hore kuu sheegay masaajidada qaarkood qof toddobaatan ka weyn baa layidhi ma iman karo ayadana saasa waxaan u fiirino waxay noqon kartaa takoorid qofkii jiraan iyo imanin baa layidhi waa takoorid haddii loo fiiriyo laakiin waxaa la fiirinaya sawirka guud ee ah maslaxada masaajidka iyo dadka bulshada masaajidka imanaya maxay ugu jirtaa waa gartay marka go-aamadaas aad aad soo sharaxday oo aad gaarteen iyo sababaheeda aad sharaxaysid mid ka mid a eedaha waxaa ka mid ahayd inaynaan wada tashi samayn inaynaan dadka la tashan inaynaan xataa go-aamada aad gaaraysaan inaynaan dadka la wadaagin masaajidkuna waa masaajid bulshadoo dhan ay wada gaday oo dad badan lacag ku bixiyo xataa day to day raninkeeda sida igu maqaala haddaan qaldanay waa adaa isixi kara dadku ay bixiyaan laakiin dadku waxay imanayeen iyadoo ganjeeladii xiran tahay toban daqiiqo kadib markii salaada la galo iyagoo aan loo sheegin lala socodsiin information ku filan aan la siin marka wada tashi la-aan ma ma ma eedaas at least ma qaadanaysaan
maya xasan horta masaajidka maamulka jamciyaddu tallaabo kasta oo ku habboonay in la qaado si dib loogu furo masaajidkaas uu qaaday masaajidka jamciyadda jamciyadda maamulkeeda iyo dadka volunteerka ka shaqeeyana waa dad bulshada un ka mid a dad ajnabi horta ma ah baahida masaajidka iyo waxa ku habboona ayagaa ugu habboon una og dadkana waa la wargeliyey fariimahana waa la gaarsiiyey meelaha waa lagu qoray facebook waa la geliyey intaasoo jeerna waa laga sheegay masaajidka gudihiisa wixii social media dhaho dhana waa la geliyey marka eedo aan maaragtay meel loo dayin eedo iman kartaa laakiin kuwana hadda sheegaysid annaga horta wax eeda noo yimid ama dhaliila ama dacwaah ma aanan arkin haddii jirto waa fiicanta weli jirtaa laakiin waxaa fiicnayd haddii qofku uu dhaliilayo eed qabo ama kooxi qabto meel loo soo mara inay jirto u yimaadaan maamulka hadduu maamulka u garaawi waana ka maqli waayo marka wix kale la raadiyo laakiin ma dhicin ilaa haddeer wax eeda balse annaga dadkaan arkeenno intooda badan waa dad noo ammaan ammaanahaya ama mahadcelinahaya sidii loo maamulay masaajidka waa gartay marka cabdirashiidow maamulka masaajidka ama xaruntan intaadan qaban ka hor waa wax cad weeye sanado badan inay jireen muran iyo isqabqabsi xaruntan ka dhacay kooxo kala duwan baa isku qabsaday adiga iyo rag la mida maamulkii la keenay oo meesha jooga hadda idinku maamul ahaan sidee ku xaqiijinaysaan in maamulkiinu uusan khilaafaad noocaas oo kalea uusan gelin oo dadku mar walba lala socodsiiya wixii jira khilaaf kalena uusan abuurmin maxaa uga duwantihiin gudiyadii hore iyo kooxihii hore oo masaajidka maamuli jiray maxaa uga duwantihiin
waxaan uga duwannahay horta marka horese qaabkan ku nimid waan kaga duwannahay dadkii hore waa midda labaadee kooxihii hore horta walaalihii masaajidka noogu horeeya ee soo maamulay ee waxaan soo bilaabay horta khayr allaha siiyo shaqo fiican bay soo qabteen soo gaarsiiyeen khilaafna wuu yimid laakiin oo ayaduna ahayn xag alle ka dhacday khilaafna waa yimid khilaafka yimid ma ahayn maamulka jimciyadda iyo dadka bulshada masaajidka ku tukada ama ku xidhan ma ahayn khilaafku wuxuu ka dhacay maamulka jimciyadda isjoogay markaasoo afar toban xubnood ahaa tiradooda ma xusustee dhexdooduu ka dhacay ayagaa qaybsamay muddona uu soo jiitamay annagu laakiin jimciyad ahaan maamulkii wax ishaystaa oo khilaaf ka dhex taagan ma jiro haddar ma jiro hadduu dhici doonta ilaahay ma saadaalin karo wax dhici doona laakiin xaaladda inta jiro masaajidkii meeshaan kasoo bilaabna dee dadka markhaati ah dee meeshaan maalintii aan nimid aan kasoo bilaab meesha maanta marahayo isku meel iyo meel u dhow ma ahan khilaafyadii kuwii hore laakiin maxaad ka barateen oo hadda idinka ay tahay inaad iska ilaalisaan hadda khilaafyadii kuwa hore waxay ahaayeen dhexdooda dhexdooda ka tagnayd dhexdooda maamulka jimciyadda maamulhayay buu ahaa ee maahan jimciyadda maamulka albaabadanadan iyo taladanadan dadku waa u furan yihiin albaabadan waa u furan yahay wixii wanaag iyo talo iyo tilmaamidahna waana la siiyaa maalin walba communitiga dadka bulshada ah wayna siiyaan wixii dee talooyinku hadday kugu bataanna wixii aan dhaqan gelin karno waan dhaqan gelin kari kara awoodanaad ah waa gartay qaarkood waxaa laga yaaba in waqtiba kuu saamaxan laakiin jimciyadda tii hore iyo tan anaga maamulkeedaan hayo completely waxay kala duwan yihiin tii hore waxaa maamulka dhexdiisa is haystay waa gartay waxaa jira dad qaba cabdirashiidow xaruntu waa meel weyn waana xarun oo dee community centerna waa la dhahaa dhinacna waa masaajid waa xarun weyn lacag badan laga bixiyey magaalada meel fiican kaga taalla marka laga reebo in salaadaha lagu tukado lagu cibaadaysto dad baa qaba waxyaalo ka badan bay xarunta lagu samayn karay laakiin waxba kale laguma qabto iskuullaa laga furi karay mashruucyo communitiga barnaamijyo lagu baraarujinayo wax weyn oo ka socdoo kale ma jiraan baa dadka qaarkood qabaan marka laga reebo in salaad lagu tukado horta xasan nin wariyaa tahay waxaan marka hore jeclaan lahaa inaad aduu marka hore aad intaad timaadid horta babaaritaan samaysid eedeynta in aad dhinac u rartid ma ahan inaad horta soo baadhaa ficnaan lahayd qofka wariyahan noocaas kale ku fiican yahay inuu horta intuu soo baar dad kala duwan soo wareysto marka uu ama report ka diyaariyo ama warbixin ka diyaariyo waa iga tala taasi musaayidka salaad keliya laguma tukado waxyaabo kale way ka socdeen hadda toddobadii bilood xidhnaa lagama hadlaayo laakiin musaayidka cashara way ka socdeen salaad waa lagu tukanahayay barnaamijyo kale waa ka socdeen ama dhalinyarada wax loogu qabanahayay kuwa isboortiga ka socday marka wuxuuna hal mar ma yimaado maalinba waxbaa ku darsamahaya wuxuuna wuu socdaa marka dadka meesha ka shaqaynahayana waa dad un communitiga ama bulshada ka mid ahoo ayaguba si qof walba u ceyrsanaya howlihiisi iyo waktiyadiisii kale oo ayaguna la xidhiiran danahoodii kale iyo howlahoodii kale haddana waktigoodii ka horay waxay qaban kareen tabartoodana isku dayay waxaana waxaan u samaynana horta ilaahay dartii waxaan ilaahay dartii haddii loo samaynahayana horta meesha ma ahan in lagu raaligelinayo qof iyo laba iyo saddex iyo koox koona waxa ugu horeeya uguna dambeeya raaligelinteeda waxaa weeyaan waan ku raaligelinaa ilaahay darti ilaahay waan ugu dhowaanaynaa anagu ilaahay waan ku raaligelinaynaa albaabkuna u furan yahay fikirkuna u furan yahay talada dadka u furan tahay wixii qofkii nagu caawinahaya ama nagu kaalmeynhaya ee walaal talo iyo fikir nagu soo kaalmeynhayana waa u soo dhoweynaynaa waana qaadanaynaa waa gartay cabdishuur laakiin dabcan ilaahay dartiisa u samaynaysa macnaheedu way volunteer baa tihiin mushaar kuma qaadataan laakiin dad baaba qabi kara xarun intaa la eg oo intaas weyn la eg oo masaajida oo howla ka socdaan volunteernimo lagumaba wadi kara dad baa qabo ugu yaraan qof maalinkii joogo subaxii furoo telefoon ka jawaabo waraaqaha ka jawaaba bayba u baahan tahay dad baa qaba mana le sida igu maqaalo haddaan khaldanayn volunteer meesha jooga jamciyadda hadda waqtiga joogto dhaqaale ahaana ma awoodo mana karto inay qof intay shaqaalaysiiso u fadhiisto umana oolin marka hore dhaqaalana meesha uma oolin ay ku bixiso haddana ma hayso laakiin hadduu allana gaarsiyo la awoodo dhacdo way u baahan tahay in qof fadhiisto ka shaqeeya laga shaqaalaysiiyo oo waxaa sheegtay ka jawaabi kara laakiin ilaa hadda dhaqaale ahaan uma suuroobin mana dhicin in qof u jooga oo u shaqeeya oo lacag la siiyo uu u joogo waa gartay waxaad tiri inaad soo baartay ahayd marka laga reebo bandemigu intuusan bilaaban maxaa howlaahoo ka socday masaajidka oo aad dadka la qaybsan kartaa marka laga reebo in salaada lagu tukado
waxaa ka socday masaajidka dugsi baa ka jiray casharaa ka socday hatus quraan lugtaa ku jiray casharaa ka socday kitaabaa lagu akhriyay duruus baa ka socotay dumar iyo ragba leh oo kala noocnooc kitaaba laga akhriyaa ka socday barnaamijyo kale waxaa jiray ama ururo kale ama kamid a dadka soomaalida oo jira barnaamijyo kale ay u isticmaalayeen xarunta ay wax ku barahayeen dhalinyaro iyo waalidiin ciyaaraha ka socday xagga isboortiga waxaa lamid ah marka kuwa xarunta ka baxsan oo dhalinyaradu ay raangareeyaan oo sameeyaan baa ku jirta oo xarunta haddana banaankeeda lagu sameeyo oo kamid yahin barnaamijka dabaal iyo ciyaaro kubad iyo holiday programme ay marmar sameyn jireen iyo marka waxyaaba badan ba habeene waxaa jira dhalinyaradu ay seexan jireen oo barnaamijyo lagu samayn jiray waa gartay hadda waxaad tiri qof volunteera qof looma shaqaaleyn kara dhaqaale la-aan awgeed waa waa fahamsanahay laakiin xafiisyo badan baa ku yaala horay dhinacyada dad insoo inii yimidoo ma jiraan meelahaas in laga kireeyo in ganacsiya xataa laga sameeyo dadka fee ay ku gadaan oo ilaa iyo hadda idinku idnaan weli u ogolaan ma jira qaab xafiisyadaas ama qaybaha bannaan ee dhismaha aad xataa dakli uga soo saari kartaan aad dad ku shaqaalaysiisaan
hindiso weligana jamciyadda u yaalay ama nagu jiray wuu jiray annaga inaan naftkana jamciyadda u sameyn ama makhaayad oo xitaa xafiisyada hore o dhan makhaayad laga dhigo in kafateriya loo sameeyo oo weliba haddana aan ku dhex jirno mar hore aan ku jirno dhowr jeerna aan u yaalnay dadka khubarada ama naga sameyn lahaa oo isa dhicin in musaayidka qolalkiisa la kireeyo oo shaksiyaad business loo kireeyo mabdiyan anagu fikra ahaan waan kasoo horjeednay sababtoo kalaasyada iyo fasaladan iyo waxaa ka muhiimsan lacag markaasoo qofkas qof kaasiyo oo dego kun iyo kun iyo shan boqol iyo wax lamid ah kaga qaatid in musaayidkii kalaasadii iyo loo isticmaali lahaa ay meesha ka saarto hadhowtana isqabqabsi iyo hebel baa la siiyey reer hebel baa la siiyey oo sheekadii soomaalida ay nala gasho waxaan sansaana maslaxa ugu jirtaa musaayidku hadduu isagu business uu samaysan karo musaayidku miduu leeyahay hala samee jimciyadda leedahay oon ku dhex jirna hadduu la yidhaahdo marar badan aan saa u sheegay aan isku dayna inaan aan bilaawno u dirnay sahankii iyo wixii lagu bixin lahaa iyo hadda jimcihii baa u dambeysay oo ila joogay nin arrimahaas aan kala hadlayay oo builder ahaa marka jimciyadda ayadaa waan rabna inaan u sameyno meel shaah iyo makhaayad iyo wax lamid ah u sameeyo dhaqaale kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid xaashi oo madax u ah xarunta amsa oo igu warramaya khadka telefoonka ee magaalada melbourne
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho